gudoomiyaha xisbiga mucaaradka somalilan ee u cid faysal cali waraabe ayaa maanta ka hadlay shirkadda diyaaradaha ee fly dubay oo dhowaan sheegtay inay joojisay duulimaadyadii hargeysa ay ku imanaysay gudoomiyaha ucid ayaa sidoo kale ka hadlay doorashadii deegaanada puntland ka dhacday iyo dagaalka guriceel warkan hargeysa waxaa kasoo diray khadar maxamed cakulle gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u injineer faysal cali waraabe ayaa maruu ka hadlayey goob xaflada fagaara oo kaga qayb galay magaalada hargeysa waxa uu soo hadal qaday duulimaadyadii shirkadda fly dubay ee dalka isutaga imaaraadka carabtu ay ku iman jirtay magaalada hargeysa taasi oo shirkaddu ay sheegtay toddobaadkii hore inay joojisay gudoomiye faysal ayaa dhambaal u diray madaxweyne biixi waxaana gudoomiye faysal uu sheegay in somalilan u baahan tahay inay saaxiibo cusub samaysato ee aan la filayn in kuwii hore ay lumiso sida uu hadalka u dhigay
inagu adduunkiina saaxiib ma samaysan karno kii inoo yimaadana ma xijsan karno dubay falaahida waxay ka soo jeedaa waddanka inoo badheeray ee nus bilyanka inageliyey ay inoo jirta waa wa tii u hulaysay bakalagad kale etoobiya ee inoo furtay bay helkhadka waa la joojiyey laba sana inaga maqneen haddaa la fasaxay saddex falayd baa la siiyey waxaa lahi labaanu kaaga dhignay dayaaraduhu hadday khasaarayaan iyo hadday khasaarayaan adigu waxba kaamaa gelin adigu waxaa leedahay hadday laba qof sidoo jimaado cashuur badka qaadisa yaa ku yidhi aduu waa waa jiilaale ka yare iyagana way ka saareen systemkiiba dadkeeni shacbi markay ka tagtay iyadii kale ahayn carabiya wuxuu inagu tegay tigirku one thousand abofuu inagu tegay laakiin markay competition jiro na wuu inoo jabiya dad baa goostay tiiradooda ilaa iyo hadda disembar ilaa juun samarka dadkaas waa khasaaray maanta sida laga warqabo toddobaadkii hore ayaa maareeyaha hay-adda duulista iyo madaarada ee somalilan cumar sayid waxa uu u sheegay warbaahinta in ay jadwal isku mida siiyeen saddexda shirkadood ee ay ka midka tahay falay dubay waxaanu hay-ad ahaan markaanu dib u qiimaynay ruudka inoo dhexeeyey innagii iyo dowladda walaalahana imaaraadka waxaanu dib u qaabaynay falaydadii inoo dhexeeyey labada wadan haddaynu nahay waxaanu siinay shirkadda falay dubay laba duulimaad sidoo kale waxaanu siinay shirkadda eer carabiya laba duulimaad sidoo kale shirkadda daalo oo ah shirkad waddanka laga leeyin iyada laba duulimaad baanu siinay annagoo arkayna lixdaa falayd inay ku filan tahay ruudkaas labadii shirkadooda kalena si wanaagsan bay runtii u shaqaynayaan laakiin shirkadda falay dubay baa nagu soo celisay in maadaama laba falaydana siiseen inaanu duulimaadyadii joojin doono marka dee waa go-aan iyaga u gaara go-aan aan dowlad ahaan anagu la waafaqsanay maaha mar walbana waanu gacmo firmaan kusoo dhawaynaynaa khadar maxamed cakule v o e hargeysa